durba waxaana la soo xiriiray qaar ka mid a ehelada maxaabiista soomaaliyeed ee ku xiran wadanka indiya ee loo haysto burcadbadeednimada sahre maxamuud maxamed oo ka mid a ehelada dadkaasi ayaa hadda qadka taleefonka ee radio muqdisho ku jirta halow sara halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal haddaan nala socoto bal ka hadal aragtidaada la xiriirta dowladda soomaaliya heshiiska ay la gaartay dowladda indiya iyo weliba adiga qofka shaksiyan kaaga xiran waddankaasi
abow marka hore ilaahay ayaan u mahad celinayaa marka labaad waxaan u mahad celinayaa dowladeena soomaaliyeed aad iyo aad ayay umahadsannahay heshiiskaas waa mid aan aad ugu faraxsannahay aan caawa farxad daraaddeed aan la seexa kari la-nahay marka abow qofka iiga jiro aniga waa odagayga abbaheyga aabahood oo ku jiro muddo toddoba sano iyo bar aan wax wara aan ka weynay haddana ay dowladeena ku tala jirto inay noo keento wadankeena soomaaliyeed dowladeena aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa madaxweyneheena iyo ra-iisul wasaaraheena dowladda oo dhan idaacadda muqdisho aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa farxadeenana mid lasoo koobi kara maaha
saygaaga sababta loo haysto ma og tahay
waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay burcadbadeed laakiin aniga uma malaynayo inuu wax dembiya ama wax falkaasi uu ku jiro ilama ahan laakiin waxay lagu soo eedeeyey inuu burcadbadeed yahay hadda maxkamadda waddanka indiya laga leeyahay ayaa xukuntay hadda xabsigii halkaas buu ku qaadanaya marka in lasoo qaado oo xamar la keeno muhiimad intee la eg bay ehelkii adigaba idin leedahay muhiimad aada iyo aada u weynay noo leedahay in wadankeena noola keeno wadankeena noolagu xukumo haddii wadankeena noola keeno waxaan awoodnaa inaan dadkeena soo booqano ilma aaba ilmihiis intaasoo sano ka maqnaay ama wiil hooyadiis ay intaa intaasoo sano ousan arag yacni waxyaabo badan oo badan ayay oo saameyna ayay nagu geysanaysaa oo farxad leh laanahu qofka markuu kuu joogo wadankaaga iyo markuu wadankada uu kaa jiro oo qurbo ah aada taleefon ka haysan aadan la hadli karin aada booqo karin aada iyo aad ayay u dhibaato badan tahay muddo toddoba sano iyo bara sideedii sano waxyar dhiman ayaan dhibaatadaas ku jirnaa maantana waxaan yacni aan aada iyo aada ugu faraxsannahay inay dowladeena soomaaliyeed rajadaasna gelisay ee wiilasheena noo soo waday aan aada iyo aada ugu faraxsannahay waayah saaro waa aad mahadsan tahay ehelada maxaabiista soomaalida ah ee ku jira xabsiyada waddanka indiya oo iyaguba la soo xiriira radio muqdisho islamarkaana doonaya inay ka hadlaan arrintan maxaabiista dowladda soomaaliya lagu soo wareejinayo ee waddankaasi in muddo ahba ku xirnayd waxaa ka mid ah oo hadda taleefonka ku jira cabdirisaaq muuse cabdirisaaq haddii aad maqasho bal maxaad noola soo xiriirtay
walaalle waxaan idinla soo xiriiray inaan uga mahad celiyo dowladda federaalka ah mahad celin aad iyo aada u weyn maxaabiista soomaaliyeed ee macnaha daafaha adduunka aad iyo aad maaragtay ugu dandareysnaa kuwa etoobiya ay hadda kasoo deysay kuwa hindiya hadda howleheeda ku jirta iyo kuwa kale caawa farxadda aan macnaha iyo dareenka aan muujinayno sidaan ugu faraxsannahay in aan lowdiyaha ka sheego ugana mahad celiyo dowladda iyo madaxweynaha iyo bare ministerka ayaa intaasa idinla soo xiriiray adiga yaa indiya kaaga xiran
walaalkay baa ku xiran walaalle goormaa la xiray
waxaa la xiray labada kun iyo ko labada kun iyo saddex iyo tobankii maxaa loo xiray marka ogaanta
ogaantay waxaa loo xiray walaalla wuxuu ahaa nin aargoosatada macnaha nimankaas shirkadda aargoosata ayuu la shaqayn jiray dadda dadkan badda ka kalluumaysa ayuu ahaa shirkadii aargoosatada ayuu la shaqaynayay asaga iyo wiilal kaleo aargoosatadii maaragtay baddaas aargoosatadii ka qaraabanaya oo badda aargoosatadii ka xafaaraya ayaa maraakiibta dugaanka qabteen waay inkastoo oo hadda dowladda soomaaliya ay heshiiskan gaartay gacanteedana lagu soo wareejinayo dadka maxaabiista ah haddana dadka xiran waxyaabaha loo haysto waxa ay yihiin burcadbadeednimo marka muhiim muhiimad intee leeg bay idin leedahay in hadda wadankii la keeno dembiyadaas lagu soo ogo dowladda indiyana markii hore ay maraakiibteeda badda u xireen in arrintaasi sidee laga yeelayo
aad iyo aad baan ugu faraxsannahay walaala midda kale way jirtaa burcadbadeed soomaali ah laakiin dadkii macnaha badda ka kalluumaysan jiray oo baddaas maaragta khayraadka badda ka kalluumaysan jiray oo soomaaliyeed oo baddaas ka qaraaban jiray waxaa loo wada diiwaangeliyey burcadbadeednimo shaksiyaad ku dhex dhuumanaya burcadbadeeda way jiraan sidaas alahadliga dadkii badda ka shaqaysanayo o dhan baa macnaha loo wada xiro waxaa loo diiwaangeliyey burcadbadeednimo haddana waxaan ku faraxsannahay dowladda maadaama ay noo soo deysay maxaabiistaas haddiina loogu xiro dalkeenna dalkeenna loogu loogu maxkamadeeyo waxay noola mid tahay iyagoo gurigeenna noo jooga sababtoo ah markaan rabnana waan soo booqanaynaa waan u tegaynaa xaaladiisa caafimaad ayaan soo ogaanaynaa dawladda wixii xabsiyo markaas ay macnaha ku xukuntana waan ku qanacsannahay waxaad waddankeena dhexdiisa in lagu xukumo aan kuna soo booqano gurigeenna asagoo noogu dhexeranaya horta noola mid tahay farxadda dareenkaan muujinayna walaala waa intaas waddan shisheeye waxaa nooga fiican waddankeena in naloogu dhexero nalooguna maxkamadeeyo aadaan ugu faraxsannahay way waad mahadsan tahay cabdirasaaq muuse oo ka mid a ehelada maxabiista ee waddanka indiya ku xiran ee loo haysto burcadbadeednimada oo dowladda soomaaliya ay ku guulaysatay in heshiis ay la gaarto dowladda waddanka indiya heshiiskaas oo waxaa kaloo hadda taleefonka ku jirta gabar ayana walaalkeed uu ku xiran yahay waddanka indiya oo maxaabiista burcadbadeednimada loo haysto kami uu ka mid yahay walaalkeed bal ma marka hore magacaaga ku bilow iyo sidaad u aragto heshiiska dowladda soomaaliya dowladda indiya ay la gaartay
walaal magacayga waxaa la yidhaahdaa nadiifo taaliil xirsi waxaa soo dhaweyna dowladda hindiya maanta heshiiska ay la gaartay dowladda soomaaliya maanta heshiiska ay la gaartay hindiya aad iyo aad ayaa ugu faraxsannahay wallaahi been kuma sheegaayo cawada aniga iyo ciyaalkayga iyo ilmaheyga iyo asxaabtayda kulli waa caweyneynaa waa garta oo maxaad la caweyneysaan
maasha allah farxaddii aanaga badatay cawada guryaheena casho ma laga karin maanta dad ma aanaa shidan laba iyo tobankii maanta durbaana garaacayni waa gartay dowladda soomaaliya ayaa u mahad celinaynaa madaxweyneheena madaxweyneheena madaxweyneheena farmaajo kheyr allaasii maasha allah uu mahadsan yahay dowladihii hore waxaas noo qaban ayoo noo qabtay walaalkayaa ku xiran aniga axmed taaliil xirsi ayaa la yidhaahdaa toddoba sano ayuu naga xiran yahay inuu dhintay iyo inuu nool yahay aanaa war uhaynin haddana maasha allah waxaan maqalnay cawada maanta waxaa maqalnay in wasiirada ay ka degeen dalka hindiya oo maanta dalhii ay joogeen birina bambay ay tegaayaan meesha maxaabiisteena ku xiran tahay maasha allah maasha allah aad ayaa usoo dhaweyneynaa kheyr allah si kor allah ka dhiga dowladdeena